الظلمات جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo xog dheeraad ayaa laga helayaa doon u rorneed ganacsata soomaali ah oo ku gubatay agagaarka marinka hormuz howlgallo loola beegsida cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada baay ayaa faahfaahin ka bixisay howlgal saraakiil iyo askar murtadiin ah lagu dilay gaadiidna lagu soo furtay oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay qaybta toddobiy tobanaad muuqaallo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ka wada wilaayaadka islaamiga maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa xaruun cusub oo waxbarasho ka hirgeliyey degmada buuqa qable ee wilaayadaasi maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiinah u soo gebagabeeyey odayaasha dhaqanka ee degmadaasi جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس dhegaystayaal waa duhur jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka dulqacda kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobada warkeenna ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatanna isaga oo faahfaahsan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa doon u rorneed ganacsato soomaali ah oo ku gubatay agagaarka marinka hormuz haddaba faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayaa marwaan moxamed warar dheeraad ah ayaa laga helayaa dooni ganacsi oo u rorneed ganacsato soomaaliyeed oo ku gubatay meel u dhow marinbiyoodka hormuza ilawareedyo xog ogaal ah ayaa xaqiijiyey in doonida oo sidiyo xoolo ay ka sharaacatay dekedda magaalada berbera ee dhacda waqooyiga soomaaliya lama shaacin tirada rasmiga ah ee xoolaha ay siday doonidu waxayna kusii jeeday dalalka khaliijka sida xoguhu tilmaamayaan dhacdada gubasho ee doonida ayaa si gaar ah looga soo calaameeyey biyaha u dhexeeya dalalka cumaan iyo imaaraadka carabta waxaana uu shirka yimid markii doonida isku dayday inay gasho aagga aadka la isuga hayo ee hurmusa xoolaha ay doonida siday ayaa la sheegay in loogu talagalay ciidda carafa balse ay gebi ahaanba gubteen lama oga sababta rasmiga ah ee keentay gubashada doonida balse waxay tani kusoo beegmaysaa xilli sidan oo kale toddobaadkii hore dooni ka baxday dalka cumaan kuna jeeday dhanka yemen oo agabyo kala duwan oo bagaash ah siday lagu beegsaday weerara daroon loo adeegsaday dhacdadaas iyo kuwa la midka ah ayaa lasoo wariyey inay hakadgeliyeen doonyo ay leeyihiin ganacsato kasoo jeeda soomaaliya oo kasii bixi lahaa dhanka dalka iskutagga imaaraadka carabta oo ka mid ah dalalka ay sahayaan iiraan aad baad umahadsantahay marwaan howlgallo lala beegsada cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay saaka weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka ceelwareegow waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus inta la xaqiijiyey dhimashada waa hal askari oo murtad ah waxayna mujaahidiintu soo qanimaysteen qori ek afartan iyo toddoba ah iyo qori arbiji ah sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley sidoo kale waxaa xog dheeraad ah laga helayaa weerar dagaal iyo duqeyn isugu jira ah oo shalay mujaahidiintu ay la beegsadeen xerada murtadiinta ee deegaanka mubaarag waxaana dagaalkaas lagu dilay afar murtad iyadoona sidoo kale lagu dhaawacay sagaal kale dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala magaalada muqdisho waxay habeenkii xalay howlgallo qaraxyo ah la beegsadeen fariisimaha maleeshiyaadka murtadiinta xaafadda jenaraal daawud ee degmada yaakshid iyo xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilwa waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxyadaasi dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida itoobiya ah ee deegaanka awdiin leh ee hoostaga magaalada baydhabo wilaayada abaay ayaa faahfaahin ka bixisay howlgal saraakiil iyo askar murtadiin ah lagu dilay gaadiidna lagu soo furtay oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo hayaa bashiir muxiidiin abu ayman dalkani muslimka ah ee soomaaliya waxaa intiisa badan ka soconaya loolan adag oo u dhexeeya xaqa iyo baadilka kufriga iyo islaamka iyadoo qur-aanka kariimka uu tilmaamayo in xaqa ugu dambeyn uu guulaysanayo shalay deegaanada dhaca dhinaca waqooyi ee magaalada baydhabo waxaa ka dhacay mid ka mid ah weerarada taariikhda gale ee lagu bartilmaameysaday cadowga allah ayna ku waayeen xubno muhiim ahaa iyo askar tiro badan saacada kadib markii uu soo ilaaday dagaalkii lagu jebiyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee doonayay inay faralka arbushaadka ka geystaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ayaa durbo waxaa idaacadda islaamiga andalus la hadlay a-sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay ugu horeyn waaliga ayaa ka warbixiyey dagaalka qaabka uu ku bilowday iyo halka uu sida gaarka uga dhacay waa saad u sheegtayoo duleedka magaalada baydhabo gaar ahaan waqooyiga baydhabo meel magaalada aan ka fogayn deegaan la yidhaahdo manaawur iyo meel aaldoon la yidhahdo meel u dhaxaysa ayaa waxaa ka dhacay dagaal malxamad ah dagaalkaasi asal ahaan wuxuu ku bilowday maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan gudaha magaalada baydhabo ayaa waxay rabeen in khalkhal amni darra ah ay ka geystaan deegaamadaasi waad la socotaayoo maleeshiyaadka waa kuwii isbaarada ummadda ku dhaci jiray waxay ahayd oo waxay ahaystaan ka qaadan jiray gabdhaha kufsan jiray dadka dili jiray aan waxba u beernaxayninoo dhiiga cabtida ahaa dadka ku noolaa macnaha hantadoodii iyo dhiigoodii iyo baabi'intoodii nafka raadinaya weeye marka ayaga oo howlo noocaas meesha u aaday oo taliyayaashii ugu sarraysayna ay la socdaan ayaa meeshaasi dagaal weyn ku qabsaday alxamdulilaah wixii ay damacsanaayeenna uma suurogelino wax dhabaata ay geysteen ma lahan waana la soo celiyey ayaga oo habqan ah oo bakhtigana ka soo cararay qaarkood farxad duurka ay ku kala lumeen gaadiidkoodii qaybo ka mid a lagala wareegay ay wixii dambena magaalada ay ku soo laabteen dagaal guul ah taariikhi ah ayaa halkaa ka dhacay bixamdulillahi tacaala isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheekh xamse faahfaahiyey khasaaraha naf iyo maal murtadiinta ka soo gaaray dagaalka iyo xadiga uu gaarsiisan yahay
runtii dagaalkaasi cadowga khasaare ballaaran ayaa ka soo gaaray dhowr qayboodna waa isugu jiraa dagaalka waxaa ka dhashay dhamasho fara badan ayaa cadowga ka soo gaartay inta aan hubno ilaha kala duwan markaan isku dardarno dad ka badinaya intaas ka badan sheegaya way jiraan laakiin inta aan hubinay oon xaqiiqjin karno waxaa weeye dhamasho labaatan ah saddex sirkaal iyo toddoba-iyo toban dhamasho caskar ah ciidan ah intaas waa dhamashada aan hubinay dhaawaca fara badan baa jiro oo hadda weli tirakoobkiisa aanan soo fadhiisanin laakiin aad u fara badanoo tirada dhamashada aad uga badan waxaa jirto gaadiid khaniimo ah oo gacanta mujaahidiinta soo galay afar baabuur oo saddex ka mid ah qoriga dhashiikaha ay saaran yihiin midna qoriga la yidhahdo shilkaha uu saaran yahay ayaa khaniimo ahoo gacanta mujaahidiinta soo galay waxaa dheer intaasi hubkii yaryaraa oo boobayaasha qoryaasha iyo baasuukiyaasha iyo qoryihii yaryaraa iyo maxay ahaydoo saanad kale oo ciidan ay ku jirto ayaa sii dheer intaasi marka waa dhamashadoodii iyo dhaawacoodii iyo gaadiidkii laga qabtay iyo markii la isku dardaro waa intaas waxaa husin mudan marka dhamashada aan sheegayna waxaa ka mid a saraakiil waaweyn sheekh abu jacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay ayaa isuultaha ku sameeyey xubnaha saraakiisha kooxda riddada ee lagu dilay dagaalkii shalay ee duleedka baydhabo iyo dhibaatadii ay ku hayeen shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah si gaara bulshada ku nool deegaanada uu ka taliyo maamulka isku magacaabay koonfur galbeed saraakiisha meesha ku dhamatay waxaa ka mid ah sarkaalkii ugu sarreeyey ciidanka walaayadan baay jooga oo maxay ahayd murtadiinta ah oo militariga loo yaqaano nin la yidhaahdo cali cadow ninkaasi ragga meesha ku bakhtiyey ayuu ka mid yahay ilaahayaa meesha ku soo afjaray subxaanahu watacaala nin shahaadala dirar ah aad u dhib badan oo taliyayaashoodii hormuudka u ah ayuu ahaa waxaa ka mid ah nin kaloo la yidhaahdo yunis isagana waa taliyihii guutadii guutada sagaalaad ay u yaqaanaan ee gobolka boqol ka howlgasha ciidanka ridada gobolka boqol jooga ninkii haystay oo taliyaha u ahaa waay ninkaasi waxaa usii dheeraa oo hadda ku magacaabnaa kusimaha qaybta lixdanaad isla markaana ahaa guutada boqol joogtana taliyo u ahaa yuunus ayaa layidhahdaa waa nin shahdale dirar ah aad u shar badnaa oo muslimiinta aad u dhabaatay gaar ahaan gobolka boqol gaar ahaan degmada xudur iyo eeriyadeedii dadka ku nool aad u dhabaatay ayuu ahaa isagana labada mujrim ilaahay subxaanahu watacaala ayaa soo qabtay dadka meesha ku dhintay ayay ka mid ahaayeen sarkaal kalena waa uu la jiraa saddex way saraakiisha labadaanaan ugu darajo sarrayso waxaan leenahay faqutica daabir alqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada isqabsaday baroorta murtadiinta iyo halaaggii shalay ciidankooda loogu geystay duleedka magaalada baydhabo kadib dagaalkii adkaa ee mujaahidiintii maleeshiyaadka riddada halkaasi ku dhex maray waana qayb ka mid ah howlgallada jihaadigaah ee ka soconaya deegaanada u dhow magaalada baydhabo halkaasoo mujaahidiintu ay ku bartilmaamaysanayaan cadowga allaha ee duulaanka shareecada diriirka ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka aad baad umahadsantaha abu ayman kataib al ikhbaariye ayaa baahisay qaybta toddoba-iyo tobanaad muuqaallo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ka wada wilaayaadka islaamiga yaasir moxamed ayaa filimkaasi warbixintan inooga diyaariyey waa qeybtii toddobiy tobanaad muuqaalada lagu soo bandhigayo gurmadka la gaarsiinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya qeybtan cusub waxa uu kanaalka wararka ee kataayib al akhbaariyaha kusoo bandhigayaa gurmad raashin qeybin ah oo la gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe gaar ahaan deegaanada arabow iyo naasiriya qeybaha hore ee muuqaalka ayaa waxaa lagu arkayaa boqolaal qoys oo danyar ah oo ka faa-iideysanaya raashin isugu jira noocyo kala duwan oo ay soo gaarsiisay jamciyadda al ixsaan al khayriya sidoo kale waxaa muuqaalka lagu arkayaa kelimad uu goobta raashin qeybinta ka jeediyey malaaq biyo malaaq axmed oo ka mid ah nabadoonada wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ilaahay amaa iska leh allihii naga dhigay buusamiin nicam fara badan oon la soo koobi karin nagu galladaystay ayaan u mahadinaynaa bacdama hadda alle waxaan u mahadinaynaa jamciyatul ixsaanul khayr jamciyadan oo maanta u gurmatay dadka muslimiinta ee tabaalaysan gaarsiisayna raashiin ayaan u mahadinaynaa bacdama hadda alle waxaan leeyahay dadka reer arabow dhibkan maanta yaallo ilaahay waxba nooma weysano xaqiiqdii ilaahay qasadihiis way buuxaan daruurahana dul taagan hal daruura ayaa nugu filan naga soo haray sulf laakiin imtixaan annagana imtixaamaayo waaye ilaahay waxaan ka barina ku imtixaanka guulaysta allah naga dhigo ilaahay waxaan ka baryaa inuu madar kheyr qabo oo nicmaysan uuna siiyo intaasi kadib waxa uu muuqaalku soo bandhigayaa qaar ka mid ah dadkii ka faa-iideystay raashin qaybinta kuwaasi oo ka warbixinaya dareenkooda farxadeed iyagoona ugu dambeyntii u mahad celinaya jamciyadda al ixsaan al khayriya ee soo gaarsiisay gurmadkaas
ay in majaaki beetele cusmaan maxamed ibraahim cusmaan shigshigow oo ka maga dheeri insha allah mahad ilaahaya iska le walaayaad islaamka oo deegaanka aribow waa ka tirsaya insha allah walaayaad islaamka gacanoo na siistay raashiroo na siistay buroo na siistay sokoroo na siistay beriidoo na siistay siliidoo na siistay maasha allah eed eed waa nuu gacgobati walaayaad islaamka kor alaqa weela gaalada alhajabase walaad islaamka gacanteed kor waa ku ogle ilaahay idinkaas insha allah ilaahibaa mahad iskale jaamacatu alixsaan alkhayraad ee maanta la siisay bariis sokor iyadan ku mahadsan maila ku mahadsan boqolkii boqoyda ku mahadsan
maktabka daacwada wilaayadaha hiiraan ayaa xaruun cusub oo waxbarasho ka hirgeliyey degmada buqa qable ee wilaayadaasi saadiq muumin ayaa warbixinta warkaasi inoo sii ambaqaadaya munaasabad heerkeedu sarreeyo oo lagu daahfurayey mu'asasatu najax oo hoos tegta maktabka dacwada oo ay wax ku bartaan dadka waaweyn ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan munaasabadan ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culummo nuqobo iyo marti sharaf kala duwan waxaana ugu horreyn munaasabadan kelimo dardaaran ah ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culummada wilaayaadka islaamiga ah islamarkaana ardayda ku booriyey barashada cilmiga iyo faa'iidooyinkiisa
nimadiisa iyo diinkiisa wax uga qaalisan ma jiro wax ilaahay uu ku siiyey subxaana wa tacaala diinka u qaalisan walaa yucdu diin ilaa man yuxibu diin allama siiyo qofuu jecel yahay mooyaane marka diinka inaan hormarino in mu'asasaad la sameeyo in dadka waaweyn wax la baro in tacliinta aan hormarino oo diinkeenni marka aan marti annaan ka noqonin gaar ahaan gabdhaha diinka islaamkana aadan marti ka noqonin oo dad aadan rag aadan u daba fadhinin oo waxaa weye diinku aad barataan oo gabdha muxuu ahaa culummo ahoo aqoon leh ay soo baxaan waa arrin waxaa weeyaan loo baahan yahay xahdigii saxaabada waad ogtihiin umuna caaisha radiallahu anha diinkaa laga qaadan jiray wax alla wixii masalahu ishkaal gasho oo saxaabadu ka qarsoonto ayadaa loo imanayaa abuu muusa alashcari wuxuu leeyahy masale naga ishkaal gashay ma jirto ilaa haddaan u tagno sow ma aha wajadnaa cindaha cilman cilmi nagu filan ayaanu ka helaynay sidaasaad markaa aad diinka yacni haweenka saxaabada saasay ahaayeen marka inaad diinkay barataan bulshada
sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mida nuqubada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyagoona booriyey furitaanka mu'asasatu najax iyo ardayda diyaarka u ah in ay wax ka bartaan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani almunkari watu'minuuna billah alxamdu lilah xamdan kasiiran dayiban mubaarakan fiih mahadoo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh cid kale oo mahadlihi ma jirto waxaa dadaalay iyagana ragga arrintan ka shaqeeyey mu'asasadan cajiibka ah oona weli arag oo mu'asasatu najaax la yidhaahdo oo gabdhihii walaalaha ahaa ama hooyooyinkii ummadda wiilasha waxbaranaya ama wiilasha jihaadaya dhalay runtii in waxbarasho la isugu keeno waa mucasiso runtii aanan weli arag waana waxbarashada dadka waaweyn oo ansaariyaadka dadka ansaarta ah aad iyo aad ayaan arrintaas u soo dhoweynaynaa hani aan lakum aad ayaan u soo dhoweynaynaa haddaan nahay golaha nuqubada walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan inaan ka soo qayb galna xafladdaas waxaa weeye aadan ugu faraxsanahay waxaanu leenahay waxaan u malaynaa xafladdan oo kalente iyo magaca hadda la sheegayo weli waxaa weeye gobolkeena hiiraan meel looga qabtay ani kalba hadda ma garanayo waxaan leeyahay waa soo dhoweynaynaa waxaanu leenahay waxaan ilaahay mahadis ka bacdi waxaanu u mahad celinaynaa maamulka xarakadda shawa mujaahidiin gaar ahaan walaayada hiiraan gaar ahaan muxaafadooda degmada boqoqable ayaga oo dadka ay mas-uuliyiinta ka yihiin rag iyo dumarba xilkii ay u qaadeen inay u gudaan rabo waxaanu leenahay allaha miisaanka xasanaadka ee ha idiin saaro qofkii camal wanaagsan oo saalix ah suubiyo qofkaas ha ahaada rag ama dumar ha ahaado falanuxyiyannahu xayaatan dayiba marka waxaa weeyaan camal wanaagsan oo saalax weeyaan camalkaas waxaa loo baahan yahay inaad ku fara adeegtaan dad adinka idinla mid ah oo isku nasab aad tihiin oo isku meel ka soo wada jeedaan ayaa fursaddaanu kala helin waa fursaddaas qaaliga ah oo ilaahay u idin siiyey inaad ka faa'iidaysataan ayaa loo baahan yahay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan arrintaanna waxaad ku hesheen maamulka islaamiga ah ayaad ku hesheen waxaa loo baahan yahay marka adinkiina inaad wax bartaan waa siduu sheekhu yiri waxaa weeyaan adinka waxaad tihiin ee meeshii loo soo hoyanayay mu'asasadan ayaa qayb ka ah maraakiista macaahidda iyo madaarista waxbarasho ee ka furan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kuwaas oo hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada hiiraan mahadsanid saadiq ugu dambeyntii maamulka islaamiga ah degmada bu'aare ee wilaayada ajubbada dhexe ayaa dowladdiinaha u soo gebagabeeyey odayaasha dhaqanka ee degmadaasi mar kale waxaa warbixintan inoo haya yaasir moxamed waxaa degmada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe lagu soo gebagabeeyey dowlad diini ah oo loo qabtay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada taas oo lagu magac daray saxaabigii weynaa ee sacad bin mucaad radiallaahu canhu waxaana halkudhig looga dhigay kun caaliman oo mutacalima dowladda oo uu soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa socotay muddo saddex maalmood ah waxaana lagu qaatay duruus iyo muxaadarooyin kala duwan oo diini ah kuwaasi oo diiradda lagu saarayay arrimo muhiim u ah bulshada iyo hoggaankooda qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus iyagoo sheegay inay ka faa'iidaysteen casharo muhiim ah oo kor u qaaday fahamkooda diineed iyo doorkooda waxbarashada waxaan ka mid ahay odayaasha jubbada dhexe gaar ahaan degmada bu'aale waxaan qaadannay dowraan qaadannay haddaan nuqamada bu'aale nahay dowradaas waxay noo socotay saddex maalmood dowrada magaceeda waxaa la yidhaahdaa sacad binu macaad shiicaarka dowrada waa kun caaliman oo mutacalliman dowrada aan qaadannay waxaan ku qaadannay cashiro badan iyo kitaabo badan waxaa ka mida alwalaa walbaraba ka mida cashirka aan qaadannay koowaad cashirka labaad waxaan qaadannay assalaad kitaabka labaad saddex waxaan qaadannay alaxkaamiya afar waxaan qaadanay dowru nuqama atacaamul cala annaas baan qaadanay lix waxaan qaadanay ashacuur bilmas-uuliya casharadaas lixdaa kitaab waan qaadanay waxaan qaadanay oo kale afar qodobo kaloo muhiima oo bulshada horumarkeeda ah kow waxaa ka mid ah beecadda oo la ilaaliyo sida geedaha iyo ugaarta oo kale horeyna adi amar baan u qabnay laba waxaa kaloo qaadanay oo horeyna ladi awaamir looga bixiyey muqaadaraadka qodobka saddexaad waxaa ka mid ah dacwada iyo tacliimta iyadana in la hormariyo oo lagu dadaalo iyadana waa qaadanay qodobka afraad waxa weeyaan horumarka beeraha iyo dhiirigelinta bulshada inaan ku dhiirigelinno beeraha iyo sidii loo soo saaran lahaa un iyo wilaayadanow kullii haddii haangun agna noqobadii degmada bu'aale ma isla qaadaniya walbarashada horkorna laisla qaada wali oo hunyana laisla reebo oo haang muqaadiraad agi haang oo agya dhir nabaad guur agi wax soo saarkana koran isla qaadani korlun qaada wali oo nabaadguur agan isla raabn uni walaayadano kulli isla qaadani anta hatay wali la raabi hortu wala ugaartay iyo geedawahakow nabaadguurka kulli nun wada dano lan shakhsiyan oo dan agtama leh lan walbana mas-uuloo saaran musluno deegaano wadankioo deganyi mayse codsanaa horta intii idaacadda maqlheysto maqlaysati ama warka maqashay wali ilaahay naga raabi walaayadan diidanta in laga har wali lisfari oo kaalma ilaahayna raalli ka agi maamulkan islaamkana raalli ka agina laisla qaado insha allahu tacaala waxaa laga wada hadlay in la ilaashado bey'ada in madaariista kor loo qaado oo waxbarashada xoogga la saaro waxaa kaloo laga naqaashay mukhaadaraadka meel walba ka soo gala in la iska qabto qofka alla kacabsiga ayuu wax walba uga harhaan qof bini aadan laga cabsaday waxba loogama hadho ilaahigii ku abuurtay ka baq waxyaabaha xunxun fusqiga jinniga isaga hara ninkii ka hari weeye hee waxaa jira maamula jira wuxuu kala kulma asay u taallaa tan kale tacabka beeraha in dadka lagu dhiirigeliyo annaga iyo walaayadaanna waa isla qaadannay ilaahay madar buuna siiyey inaan xamdinno wax badan aan shukrinno ilaahay u mahadinno ayaa nalaga rabaa muqaadaraadkaasna shalaaw kolloba keligii iskama socde ummad baa wadde ummadda ayada ee anoo kaga faa'iidaysanahayo waxaan leeyahay qofka haddii waxuu inti loogu digo loogu digo loogu digo uu ka hari waayo haddee kolloba xugun buu yeelanayaa insha allahu tacaala sharcigeenna macaan wax buu ka soo saaray waxaan dhihi lahaa iskaga haraan waalid baa dhalay waalidka isagana insha allahu tacaala ha reebo ilmihiisa dowladdan waxay qayb ka tahay dowra taxana ah oo maalmihii u dambeeyey maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale u qabanayay qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo lagu xoojinayay barashada diinta iyo wacyigelinta bulshada mahadsanid yaasir guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus maanta waa inaga intaa intii warkan mid la mid ah aan dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu